habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo jimcaha bisha sebtembar waa kow sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadahinaya xuseen barre iyo jaamac buule jaamac
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhegaystayaal dowladda soomaaliya oo sheegtay in al-shabaab ay doonaysa inay macdanta yuraniyamka siiso iiraan waxayna ka codsatay maraykanka kaalmo militari falaqayn ayaan idinkaga haynaa laakiin waraaqda waraaqda maraykanka rabay siyaasaddiisa in lagu bedelay ahayd marka language ku qoreedna language maraykanka bedeli karta aniga ilama ahan ninka lagu aadiyeyna ninkii laga bilaabi lahaa ilama ahan in la soo saaro oo waraaqihii dowladda ay hadda internetyada dhex yaacayaan taasina sigeed waa tii ugu muhiimsaneed aan isdhahayaba in la isweydiiyo weeyo
waxa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan go'aanka la yaabka leh ee maxkamadda sare kenya ay ku laashay natiijadii doorashadii madaxtinimada go-aanka ay maxkamadda kenya ku dhawaaqday sida runta waxaa weeye go-aan aan horay loo aragti jirin runtuna aynan aaminsanayn in madaxweyne la doortay in lagu noqdo horay uma ay dhici jirin marka arrin cusub bay ku noqotay dadka sarbarais way ka wada qadeen
barnaamij gaara oo ku saabsan ciidda iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay in ka badan soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo isdabajoog ah oo maanta ka dhacay deegaanka af urur oo ilaa sideed iyo siddeetan kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xiga magaalada boosaaso sida ay idaacadda v o e da u sheegeen goobjoogayaal wararka ka imanaya deegaanka afurur ayaa sheegaya in labada qarax kan hore lala beegsaday goob lagu iibiyo qaadka halka daqiiqada kadibna oo mid kale isla meeshaasi ka dhacay dadka dhaawacmay ayaa loo soo dadgureeyey deegaanka carmo agaasimaha isbitaalka degmada carmo cabdulqaadir cabdulaahi xaaji maxamed ayaa sheegay in isbitaalka ay soo gaareen shan iyo soddon qof khasaaraha dhimashada oo sagaal ah ayaa la sheegay inuu intaasi ka badan karo
wararka ka imaanaya koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in duqayn lagala bartilmaansaday sargaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab duqayntan ayaa la sheegay inay ka dhacday gobolka jubbada dhexe waxaana la sheegay in lala beegsaday sargaal hore oo mas-uul uga ahaa goboladaasi ilaa hadda ma cadda cidda geysatay weerarkan waxaase inta badan duqaymahan ka dhankaa al-shabaab geysta dowladda maraykanka duqaynta ayaa dhacday saacadihii lasoo dhaafay waxaana wararka hordhacaaya ay sheegayaan in goobta gantaalka looladan lahaa lala helay sida ay sheegayaan ilal xogogaala
tirada dhimashada ka dhalatay duufaanta harvey ee gobolka texas ayaa maraysa sagaal iyo soddon qof iyadoo oo daadadkii ka dhashay duufaantuna ay sii yaraanayaan dhinaca kale waxaa jirta cabsi soo food saartay dadka soo galootiga ah ee aan sharciga haysan ee ay duufaantu waxyeeshay kuwaasi oo ka cabsi qaba in la xidho haddii ay kaalmo raadsadaan sidoo kale kumanaan dadweyne ah ayaa guryahoodii iyo hantidoodiiba waayey kuwaasi oo ku jira goobo kumeel gaadh ah maxkamadda sare ee kenya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay natiijadii doorashada madaxtinimo ee bishii lasoo dhaafay taas oo la sheegay inuu ku guulaystay madaxweynaha xilka haya ee uhuru kenyatta maxkamadda ayaa sheegtay maanta in guddiga doorashada ay ku kaceen qaladaadyo iyo sharci darro intii lagu guda jiray codaynta taas oo dhaawacday kalsoonidii doorashada hogaamiyaha mucaaradka reyla odinka ayaa dacwad ka geeyey natiijada doorashada dhacday agost waxa uu odinka leeyahay natiijada sheegaysa in kenyatta uu ku guulaystay isagoo doorashada codad gaaraya hal milyan iyo afar boqol oo kun oo cod ay yihiin kuwa been abuur ah dastuurka kenya ayaa dhigaya in doorashada cusub lagu qabto muddo lixdan cisho ah gudaheed tan iyo maalinkii doorashada xubnaha isbahaysiga mucaaradka ee naasa ayaa ku doodayey in loo dhacay hannaanka codadka lagula socdo islamarkaasina ay taasi keentay in doorashada la xado
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
waa tahay dhegeystayaal waxaa maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa la sheegay waxba kama jiraan ay ka soo qaaday natiijada doorashadii madaxtinimaha kenya oo sideeddii bishan ka dhacday dalkaasi maxkamadda sare ayaa sheegtay in guddiga doorashada ay sameeyeen wax isdabamarina waxayna sheegtay in ficiladaasi ay saameyn ku yeesheen ansixnimada natiijada doorashada maxkamadda ayaa amartay in doorashada cusub la qabto muddo lixdan maalmood gudahooda warbixintan waxaa inoo haya xuseen barre aadan guddoomiyaha maxkamadda sare ee kenya david maraga ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda oo ahaa mid laga dhursugayey that the presidential election held on 8th August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution, doorashadii dhacday siddeeddii bishii augost ee sannadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka ma ahayn mid sidii xeerka waafaqsanayd u dhacday waxaana jiray khaladaad dhacay sidaasi daraaddeed natiijada ka soo baxday waa mid waxba kama jiraan ah waxaanay maxkamaddu xukuntay sidoo kale in lixdan maalmood gudahood doorasho kale lagu soo qabto guddoomiyaha mucaaradka ahna cidda dacwaddan gudbisay raila odhinga ayaa si weyn u soo dhoweeyey go'aanka maxkamadda isagoo ku tilmaamay mid taariikhi ah Indeed, it's a very historic day for the people of Kenya. And by extension, runtii waa arrin taariikhi u ah dadka reer kenya iyo afrikaba waa markii ugu horreysay ee dimuqraadiyadda afrika ay maxkamadi ku dhawaaqdo in doorashada lagu celiyo runtii waa arrin taariikhda gelaysa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo natiijada doorashadii la laalay ay isaga guusha siisay ayaa sheegay inuu xaqdhowrayo go'aanka maxkamadda balse aanu shakhsiyan ku qanacsanayn court has made its decision. We respect it. We don't agree with it. And again, fellow Kenyans, maxkamaddu way gaadhay go'aankeedii I say waan ixtiraamayaa laakiin kuma qanacsanin waxaanan mar labaad dadka reer kenya ugu baaqayaa inay nabadda dhowraan wax kasta oo ay natiijadu noqoto go'aanka maxkamadda sare kenya ayaa lama filaan ku noqday dadweynaha kenya sida uu tilmaamayo maxamed cali xaashi oo ka mid ah aqoon-yahanka ku nool dalkaasi go-aanka ay maxkamadda kenya ku dhawaaqday ay sida runta waxa weeye go-aan aan horay loo arki jirin runtuna aynan aaminsanayn in madaxweyne la doortay in lagu noqdo horay uma ay dhici jirin marka arrin cusub bay ku noqotay dadka surprise bay ka wada qaadeen Eh, hase ahaatee waxaad moodaa inay tahay arrin sida runta ah mustaqbalka wax weyn ka taraysa kenya waxaa jira marka eh, la arko cadaaladda oo shaqaynaysa oo dawladda markaa dhisan aan u ahayn maaragtay eh, agent u ahayn ummadda udhexaysa waxa weeye dadku aada iyo aad bay usoo dhaweynayaan khubarada faallaysa siyaasadda afrika ayaa sheegaya in arrintani ay taariikhi tahay oo ay bog cusub u furayso dimuqraadiyadda afrika sida uu faahfaahinayo brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha kenya iyo geeska afrika waa markii ugu horreysay qaaladda afrika ay dhacdo in madaxweyne fadhiya oo madaxweyne xukun ku fadhiya yani oo mar labaad doorasho ku- ku- ku guulaysan yahay ay ku dhawaaqdeen ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada ku dhawaaqeen madaxda ku guulaystay ay maxkamaddu mixnaa diiday ay ka hor imaaday tiri maxka yani doorashada cadaalad ma in halagu noqdo waa markii ugu horreysay qaaladda afrika ay ka dhacda adduunyada aan ku nool nahayna saddex saddex waddan ay ka dhacday wadanka loo yaqaan ukraine oo laba kun iyo afar iyo tobanka ay ka dhacday iyo maldavis ay ka dhacday laba kun iyo saddex iyo toban ay ka dhacday iyo wadanka loo wadan wad- iyo wadanka loo wadanka loo yaqaan askria ay ka dhacday laba kun iyo lix iyo tobankii saddexdaa wadan ayaa caalamka ay dhacday arrintaa ayay dhacday qaaradda afrikana waa markii ugu horreysay ay dhacdo taa marka waxay waxay meesha ka bixinaysaa in yacni dadka afrikaanka ah ay ku kalsoonaadaan maxkamadaha maxkamadahana macnay dib loo habeen lagu sameeyo si markaa kalsoonida ummadda ay markaa ay ay ay ku- ay kasbato maxaa yeelay haddii maxkamaduhu ay shaqaynayaan waxaa yaraanaya inta badan yani waxa weeyaan dagaalada sokaya qaalada ka dhaca yaraan ayaa yaraanaya waxaa yaraanaya yani yani dibhadaysiga faraha badan ee qaalada ka wali dawladdu waxay leedahay waxaa la wixii maxkamadda ka soo baxa anagaa ku soo jirnaa yani mucaaradku waxay dhaheen waxaa la wixii maxkamadda ay go'aamin sidaa ku kalsoon nahay macnaa danka kenyaankan runtu waxay run- kalsooni xoog ay muujiyeen maxkamadda muujiyaan marka nimankii yani jaajka ahaa ama nimankii mxnaa yani gudoomiye yani gudoomiyaha maxkamadda sare iyo raggii maartay yani raggii maartay meesha fadhiya qo- qaadiinta ahaa markii arrintii ay fiiriyeen oo ay dib u baareen oo runtii ay looyaro fara badan ay meesha ka hadleen oo ka socda xisbiga naasa iyo xisbiga jubilee markay dib u baareen waxay marka go-aan ku gaareen ah in doorashadii aysan waafaqsanayn dastuurka dadka aysan waafaqsanayn taageerayaasha mucaaridka ayaa soo dhoweeyey go'aanka maxkamadda sare ee kenya iyadoo oo ay maxkamaddu sidoo kale go'aamisay in laba bilood gudahood dib loogu qabto doorasho cusub dalkaasi aad iyo aad ayuu umahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintan inooga diyaariyey doorashada kenya
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dowladda soomaaliya ayaa kaalmo degdega oo militari ka codsatay maraykanka iyada oo sheegtay in maleeshiyada al-shabaab ay qorsheynayaan in macdanta uraniumta ay u gudbiyaan dalka iiraan codsigan ayaa lagu gudbiyey warqad uu wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad cumar uu u diray safiirka maraykanka ee soomaaliya warbixintan waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan qoraalkan oo uu ku saxiixnaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad cumar kuna socotay safiirka maraykanka stephen schwarts ayaa lagu faahfaahiyey xiriir la sheegay inuu dhex maray al-shabaab isis iyo iiraan kaasoo salka ku haya macdanta yuraniyamta ee laga farsameeyo hubka nukliyeerka qoraalkaasi waxaa lagu sheegay in amisom aysan hadda awood u lahayn inay wax ka qabato khatartaasi ay dowladdu tilmaantay ee ka soo socota gobolada dhexe ee soomaaliya dowladdu waxay sheegtay in maraykanku ay yihiin awoodda keliya ee arrintaasi wax ka qaban karta cabdiraxmaan sahli yuusuf waa madaxa xarunta cilmibaarista kooxadiimeedyada ee irshaad waxa uu ka hadlayaa sida uu isagu u arko warqadda la sheegay in dowladda federaalka ay u dirtay safiirka maraykanka warqadda runtii codsiga arimaha dibadda ama warqadaas waxaa muuqata in ciidamada amisom oo soomaaliya yimid laba kun iyo toddobadii bilowgeedii hadda aan joognana laba kun iyo waxaan ku jirnaa sidii toddoba iyo tobankii marka waa ilaa kow iyo toban sano in weli dagaalkii uu socdo farina uusan ka qodnayn ay xasmin waayeen ama ay soo afjari waayeen dagaaladii socday mararba mararba ka dambeysana taba tobaba cusub ama qaab cusub laisoo adeegsanayo iyagiina ay noqdeen marka capacitygooda iyo awoodooda markaa fiirsa amisoomna aan mooda inay xaaladdu inaynan sidan aan isbedel inuusan imanaynin oo markaas la isla qabsaday qof xanuunkii aan laga daweynin oo intii dawa uun la siiyo haddana xanuunkii uun ku jiro saas weeyaan marka taa waa mid weye arrinta kale labaad dawladda waxa hor horyaalla ee ugu muhiimsan waa arrimaha xagga amniga iyo nabadgelyo inay dalka kusoo dabaasho taana xukuumad kasta ayaa arrintaas xoogga saari jirtay waxaan waxaa ka muuqata dabcan dee sida iska cad inay dawladdu raadinayso saaxiib dhab ah oo garab istaaga oo hiil iyo hooba siiyo waxa weeyaan xal u hela cudurkan jira marka waxaan filahayaa saddexda arrin ayaad moodaa inay keenayso inay dawladdu ay ay qaab kale wax u dhigto oo ay dib u eegis ku samayso dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in dowladda ay ka yara badbadisay marka la eego qaabka qoraalka warqadan oo qaybteeda dambena lagu sheegay in xataa uu madaxweynuhu yahay maraykan soomaali ah ayna soomaaliya uga baahan tahay maraykanka soo dhowaanshiyo arrintaasi ay gundhig uga dhigayso cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho ayaa ka warramaya isagu sida uu u arkay xogaha ay xambaarsanayd warqadaasi
warqadii horta anigu markaan akriyay waxaan iskaga qaatay waraaq runtii macamilah oo laska laiska sameeyey aan u qaatay laakiin haddii la xaqiijiyay dawladdu inay xaggeeda ka timid waxyaaba badan oo runtii aniga ilaa aan isku toos toosnayn baa iga muuqday ko wasiir arrimaha dibadeed baa wuxuu u qorayay safiir waxay hadii kolba waraaq la qorahayo in wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka loo qoro dhiggiisa loo qoro sibaa ad mooday in laisku xiriirsiinhayay daacish iyo maaragtay ama isil nimanka loo yaqaanayo al-shabaab kuwaasna niman isku xirmi kara uma eka guud ahaanna sida xataa maraykanka loola hadlahayay hab ka diblomaasisiin baa warka loo sheegi karay oo qoraalka xataa intaas waa laga qurxin karay runtii waraaqdaasan waraaq xogaa waxay iska ahayd xogaasi uga yeero duwan sidii la filahay warqadan ayaa lagu sheegay in al-shabaab ay la wareegeen dhul ay ku kaydsan tahay uranium oo ku yaala gobolada galmudug ee soomaaliya taasoo ay dhici karto in looga dhoofiyo dalka iiraan oo danaynaya si uu u horumariyo hubkiisa nukliyeerka haddaba ma jirtaa in iiraan ay hunguri uga jirto yuraniyamta la sheegay in ay ku jirto gobolada dhexe su-aashaasi waxaan weydiiyey cabdirashiid khaliif waa wadan runtii dhibaato weyn gaartay oo si u burburay qaran jabay buu noqday marka aada baa loo gacmo gacmaystaayo badaheeda dawladaha dariskaa wax ka dooneenoo maxaa la dhulkeedii iyo waxeedii dhanbaa lagu wada jiraa oo hataa nimankan haddaa al-shabaabkaas alqaacida oo afghanistan jirtay ay la galeen beeca siiyaan oo kula jiraan marka dalkan iska diyaarkahay oo iska bisil horta in wixii ku jira la iska doondoonto ama isaga dhanbe in la qaato laga fekero waa arrin de soomaaliya ay ku sugnayd labaatan iyo shantii sano lasoo dhaafay oo deedaana haddii u baahan tahay wax soomaaliya yaalla ayna isleedahay waa meel iska iska furan doono isleedahay arrin la qariibsan kara maahan oo waa la waa la dhihi karaa way dhici kartaa laakiin laftigeeda hadday dhici karto macnaheedu maaha inay dhacday hadday dhici karta oo ay dawladdu ogtahay inay dhacdeen haddee siday waraaqda de ku sheeganhayaan waxaa dhici karta inay khatar u arkeen maraykankana waraaqdan xorkeeda waxa weye maraykanka unbaa la beer dulucsanhayay oo oo la rabay in laga gado siyaasadiisa soomaaliya inuu bedelo laakiin waraaqdu waraaqun maraykanka la rabay siyaasadiisa in lagu bedelay ahayd marka languagea ku qorneydna language maraykanka bedeli karta aniga ilama ahan ninka lagu aadiyeyna ninkii laga bilaabi lahaa ilama ahan in lasoo saaro oo walaaqihii dawladda ay hadda internetyada dhex yaacayaanna taasi laftigeeda waa tii ugu muhiimsaneed oo aan isdhahayaba in la isweydiiyo weeyo maxaa la dhahaa maxay taasna inay waxeed u asturnaadaan bay ahayd kaba hadday waraaq qorqorahayaan marka guud ahaan duruuso iyo casharo badan baa ugu jira dowladda iyo dalka soomaaliyeed su-aasha ugu weyn ee ka soo baxaysa warqadani waxay tahay ma jiraa xiriir ka dhexeeya iiraan iyo kooxaha xagjiriinta ah ee al-shabaab iyo isis waa kan cabdiraxmaan sahal
isis soomaaliya waxay kasoo ifbaxeen bishii octoobar laba kun iyo shan iyo tobankii koonfurta soomaaliya iyo iyo iyo puntlandba labadaas ayay kasoo ifbaxeen weli puntland ba horeysay markii dambe dagaala ba-an baa dhex maray al-shabaab iyo daacish isis oo ku dhex maray koonfurta soomaaliya jubbooyinka marka kadib markii dambena waa way kasoo afjayeen areadan waxay iskugu urursadeen xagga puntland laakiin guud ahaan dee waa laba kooxood oo waxa weeyaan dawladda ugu qoran inay yihiin nabadiid oo dawladda ay dagaal kula jiraan laakiin
dowladda soomaaliya ayaa marka la eego xogaha ku qoran warqadaasi waxaa muuqanaysa in ay ka doonayso maraykanka kaalmo ka badan kan hadda ay ka helaan iyo weliba saaxiibtinimo dhow
aada ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inoola socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a
haatanna munaasabadihii ciid aan usoo guddoonaya dhegeystayaal dalkaasi jabuuti guud ahaan soomaaliya iyo waddamada caalamka waxaa maanta laga xusay loogana dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa oo ka mid ah labada ciidood ee ugu waaweyn islaamka waxaan idiin haynaa warbixinno ku saabsan sida looga ciiday soomaaliya iyo geeska afrika meelaha sida weyn looga ciiday waxaa ka mid ah jamhuuriyadda jabuuti warbixintan waxaa noo soo diray ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa salaada ciidda kula tukaday dadweynaha goob ka mida goobaha bannaankaee loogu talagalay in lagu tukado salaada ciidda madaxweynaha ayaa u rajeeyey dhammaan dadweynaha reer jabuuti iyo ummadaha islaamka ciid wanaagsan waxaad ku arkaysaa jidadka magaalada jabuuti iyo hudheellada dadka oo sita labis wanaagsan oo qurxoon iyadoo carruurta wejiyadooda laga arkayo farxad iyo reynrayn sannadkan waxaa la ysku raacay in sixirbarar xoog leh wahadheeyey qiimaha lagu iibsado neefka wanka amba ee adxada waa kuwan qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti oon kula kulmay magaalada dhexdeeda asalaamu calaykum ciid mubaarak kullu caam waantum bilkhayr ciiddu si wanaagsan bay u dhacday carruurtii si wanaagsan bay u ciideen dadkii mustariix weeyaan sida fiican ay ciid u dhacday sanadkan waxaa xoog looga cabanayay naafkii wanka ciidda oo lagu tilmaamay inuu qaali yahay sixir barar xoog leh bal laga oran shacabku waxay lahaayeen xagga maxay arigii la qalanayay maxay wanankii la iibsanayay inay ilaa labaatan kun gaadheen kolkaa taas maxaade augmentationkana lama garanayo waxay waxa qaymo karoorkaa wuxuu ku dhacay
imsaad ku heshay aduu
anigu waxaan ku helay labaatan horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan dee uga soo diraynaa salaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan adduunyada maanta waa farxaddoodii u weyneed weji waa ciid al adxa adduunyada muslimka oo dhan haddee si wacan looga ciiday gaar ahaan haddii ay tahay maka xarankii iyo haddii ay tahay waddannada kale ee muslimiintaaba kolka dadweynaha reer jabuuti gaar ahaan iyagana waxaan leenahay ciid wanaagsan farxad iyo faanfaan leh iyo khayr qab iyo sanadkaa sanadkiisana caafimaad iyo reereynba nagu gaadhsiiyo insha allah haddii la yidhahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan Eh, ilaahay inagu gaadhsiyo sanadka sanadkiisa anugu waxaan ku yaro darayaa wanka ciidal codxa oo yara qaali ahaa ani waxaan ku iibsaday siddeed iyo toban kun oo faran halkaa waaba xoolaha qaali ahaa waa boqol dolar iyo xogaa waa boqol dolar iyo xogaa haa sida kale joogu iska fiican yahay Eh, caruurta si fiican baa loo codsiiyey xagga eh, mushaarooyinkii dowladdu way u soo qadintay bay ahayd sanadkani oo caruurta si fiican baa loo codsiiyey rabadaan muuse v o a jibuuti ciid mubaarak sidoo kalena waxaa muslimiinta ay si weyn uga ciideen dalkaasi kenya warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا kumanaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dalka kenya ayaa ka qayb galay tukashada salaada ciidul adxa halkaasi oo fagaarayaal kala duwan lagu oogay dadka soomaalida ee ku dhaqan xaafadda islii ayaa iyaguna waxa ay qayb ka ahaayeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dalka kenya oo raynrayn iyo farxadii ay ka muuqatay salaada ciidda ayaa lagu oogay qaybo kala duwan oo ka mid ah xaafadda islii iyo magaalada nairobi qaybo kaloo ka mid ah iyadoo fagaaraha weyn ee xaafadda islii ee burhan state halkaasi uu salaada ciidda carafo uu ku tujiyey dadka muslimiinta sheekh maxamuud shibili oo si weyn dadka muslimiinta ugu bogaadiyey fadliga ciidan ay leedahay iyo waajibaadka saaran dadka muslimiinta isagoo si gaarana ugu tirtirsiiyey in ay isu naxariistaan oo ay midoobaan oo ay iskaashadaan oo ay xaqa iyo diinta si weyn u oogaan gaar ahaana dadka soomaalida ah oo uu si gaara ula hadlayay waxa uu yidhi inay astaanta ciidda iyo farxaddeedu bannaanka u soo baxdaan qaybka ah sida cibaadaadka loogu kulmay oo bannaanka la isugu yimid oo safka loo wada galay oo salaadda loo wada tukaday dadku inay walaalo tahay ku tusaysaa dadku inay mid yihiin bay astaan u tahay dadku inayna kala maarmin bay muujinaysaa saynu salaadda ugu midownay aynu dad walaalo oo mida u ahaano sidii nebigeennuba inoo faray salla ly salam oo yidhi wakunuu cibaadallaahi ikhwaana dad walaalaa ahaada dad isku duuban ahaada dunyadeennuna isku duubnaan baynu ku gaarnaa diinteennina waata maanta aan bannaanka qabowga u joogno isku duubnaan inaynaan uga maarmin inta badan dadka ku dhaqan xaafadda islihi iyo nawaaxigeedu waxaa salaada ciidda kadib ay udxiyada halkaasi xoolaha ay ku qalayeen meelo kala duwan iyadoo dadkuna ay isbooqanayeen dadka masaakiintaana loo gargaarayay iyadoo maanta oo kale ay ka mid tahay maalmaha sida weyn dadka muslimiinta ahi sadaqada iyo iskaalmaynta ilaahay uu u faray in ay isu gargaaraan iyadoo maalmihii aynu kasoo gudubnayna dadka muslimiinta ahi ay soomanaayeen fadliga ciidda carafo oo maanta qaar badani ay si gaara u ciidayeen shalayna waxaa buurta carafo isugu tegay in ka badan saddex milyan oo muslimiina oo gudanayay waajibaadka xajka oo ah tiirka shanaad ee diinta islaamka yaasiin xuseen warreere v o a nairobi aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise haatan kusoo dhowaada barnaamij gaara oo ku saabsan munaasabadda ciidda waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
ciid mubaarag dhammaan meel kastoo aad joogtaan barnaamijkan gaarka ah ee ay laanta afka soomaaliga ee v o a kula dabaaldegayso dhegaystayaasheeda waxaan idinku haynaa majaajilo kala duwan heeso iyo weliba qurbaha iyo sida uu yahay dareenka maalinta ciidda haddaba dhegaystayaal haddaan qaar ka mid a aan idiin soo qabanno qaybaha madadaalada ee aan idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijkan xafashkiya ma yihi ma xafuujin xashiishkiina daaradii ka maxaain daldhalam daldhalam daldhalaalam daldhalam daldhalam daldhaldhaldhalam maxaa kala haystaa aabba jooga qurbe iyo hawsha taalla guriga waa waraysi xiise leh oo aan idinka hayno majaajiliste cabdiraxmaan cali hello sidoo kale dhegaystayaal waxaad barnaamijkan gaarka ah ee ciidda aad ku maqli doontaan abwaan cabdilaahi xasan gani oo ku ciidaya magaalada hargeysa waxaanu dareen ahaan kaga falceliyey ciiddaasi uu ku ciidayo waddanka gudihiisa sida tan qofka qurbaha ku yiidaya waa qof aroos ah oo keligii uun guri dhex fadhiya qofka wadanka ku yiidayaana dee waa aroos dadkii o dhan la joogaan dad badhan faraxsan caruurtii baa faraxsan masaajidadiibaa eedaanka iyo takbiirta iidu ka baxaysaa intaasuun kuma ekae waxaan sidoo kale idiin haynaa lamaanihii ugu cimriga dheeraa soomaalida ee iscalamadah oo ciidan ku wada ciidaya degmada mandheere ee gobolka waqooyi bara kenya waa nin oday ah oo siddeetan jir ah oo toddobaadkan ay ku wada aqal galeen haweeney iyaduna lixdan jir ah cabdulaahi wayway oo ka dareen celiyey guurkiisa ayaa yidhi naaga markay guursateen gabdhaha gabdhaha naaga konton jir lixtan jir aysa aad guursadaan ninkii bacadini siddeetan jire lixdan fi- lixdan jir baa ugu wanaagsan iyo siddeetan jir hala guursado mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
aan marka hore ku horrayno sida uu yahay dareenka maalinta ciidda ee soomaalida qurbaha axmed maxamed cilmi waxa uu qurbaha ku ciidayey muddo laba iyo labaatan sano ah waxa uu ciidan ku ciidaya magaalada labaad ee ugu weyn waddanka denmark oo layidhaahda ows axmed ciid mubaarak ku soo dhowow barnaamijkan gaarka ah ee ay v o e da ugu tala gashay munaasabadda ciidda ciid mubaarak caasha ciid mubaarak waxaad markaa ka warrantaa axmed marka aad tahay qof soomaali ah oo dalkii ku dhashay oo ciidihii iyo qaababkii loo ciidi jiray soo arkay waalid walaal deris ehel intaba dhexda looga jiray iyo asxaab iyo markaad qurbaha timaadid oo keliga iyo inta markaa kuu dhow ama guri kugula nool uun ay ku ay kula ciidayso bal dareenka noocaasa u sawir dadka ku dhagaysanaya maanta oo ciida waa caashaay waa su-aal aada u fiican waa dareenkayga markaa su-aasha ay weydiiso maskaxdaydu waxay u shaqaynaysaa si xawli ah salaada ciidda unbaa dareemaysaa inaad ciid joogto anu hadda dhulkan jooga meeshaan deganaha baan ka hadlayaa matalan qurbuhu soomaalidu ama dha- dadkana soomaalidu way ku kala badan yihiin hadda magaalada minneapolis la dhaho oo kale ama gobolka minnesota ay soomaalidu degan tahay oo kale ama london oo kale oon xiliyada qaarkood ku ciiday nairobi oo kale meela ay soomaalidu ku badan yihiin markaad joogdo waad dareemaysaa waxoogaa in yacnihii dadkii aad taqaanay masaajidyadii caruurihii dadkii oo soo wada baxay maalinka cuntada la cunayo dharka la xiran yahay laakiin halkan markaan joogno oo hadda anu magaaladan aan joogno muslimiintu adigu waxoogaa baa degan laakiin anigu shaksiyan axmed ahaan su-aasha haddaan si toosa uga jawaabo ciid in la jooga waxaan ka dareemaa salaada la tukanaya bas waa tahay ugu dambayntii mar kale aan ku leeyahay axmed ciid mubaarak marka fariintaada ciidda ku saabsan aad u dirayso bulshada caalamka kaa dhagaysanaysa ee soomaalida ee meel walba joogta kuwa jooga meeshaaad ka hadlayso kuwa jooga qurbaha intiisa kale gudihii dalka maxaad ku leedahay horta casha adiga laftaada waxaan kuleeyahay ciid mubaarak adiga iyo maaragtay caa'iladaada iyo asxaabtaada iyo familkaagaba iyo dhammaan shaqaalaha voice of america marka xiga waxaan leeyahay ummadda islaamka guud ahaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan marka saddexaad ummadda soomaaliyeed oo luuqadan ku hadlaya garanaysa guud ahaan ayagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeed ciidan ciidda ku xigta inuu horumarka iyo barwaaqada iyo nabadda usii siyaadiyo dhibka jirana ilaahay uu naga naga khafiifiyo ama naga baabi'iyo haddaad ii ogolaato caashaay waxaan rabaa inaan halkan si khaasa oga salaamo qoyskayga caruurtayda iyo maaragtay waalidkay iyo walaaladay iyo maaragtay xaasaskayga ciddii igaranaysa waxaan ilaahay oga baryayaa inuu ilaahay ka aqbalo cibaadada intii islaam ay soo cibaadaysatay mar labaad caashacuuday aad baad umahadsan tahay ciid wanaagsan maa kuley adiga qoyskaagaba aad baad umahadsan tahay axmed ciid mubaarak adigana sidoo kale haddaba marka laga yimaado waayaha ciidda ee dadka qurbaha ku ciidaya sannadkan waxaa ciiddu ku soo beegantay iyada oo lagu jiro xilligii xagaaga ama samarka walow haatan gabaabsiba sii yahay haddana waxaa jira dad nasiib u helay inay sannadkana dalka gudihiisa ku ciidaan waxaana dadkaasi ka mid abwaan cabdilaahi xasan ganey oo muddo labiyo toban sannadood ay ciiddu ugu soo gashay carrigan maraykanka cabdilaahi oo hadda ku sugan magaalada hargeysa waxa uu inala wadaagaya ama inagala qayb geli doonaa barnaamijkan ciidda ee laanta af soomaaliga ee v o a ugu horreynba cabdilaahi soo dhowow waxaanu ku leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ugu horreynba bal haddaan ku weydiiyo een su-aasha ugu horreysa een goormaa kugu dambeysay inaad waddanka ku ciiddo amaba aad bulshadii iyo weliba bulshadii soomaalida iyo ummadaadii asxaabtaadii hore iyo dadkii adoo dhex joogay inay ciidda kugu soo gasho markii waddankay gu dambeysay waxaa ahayd sanadkii labada kun iyo shanta waa muddo aada u dheer waa hagaag muddo aad u dheer baa laga joogaa xilligaas marka marka aad tagtay hadda iyadoo ciidna ay ku beegan tahay oo aad halkaa ku ciidayso bal isbeddelka u dhexeeya muddadaa dheer aad maqnayd iyo dareenkaaga
wallaahi waa dee laba su-aaloodoo mid waxa weeyaan dareenka u- in muddadaa dheeraan maqnaayo waddanka isbeddelka ku yimid en midna waa halka xagga iida En ta waddanka haddaan ku horeeyo isbeddel laxaale oo aad iyo aada u ballaadhan oo dhinac kasta leh ayaa ayaa ku yimid waxyaalo badan oo fiican oo lagu farxo oo horumar ah oo wanaagsan baa ka socda En waxyaalo kale oo en maxaaye dee dib u dhacna ood ku arkaysa iyo dhaliilo oo nolosha iska saasaba En xaggaas en iyo maraykan aynu ku iidno iyo ta halkan farqi aad iyo aada u ballaadhan ba udhexeeya waxay isku jiraan inta cirka iyo dhulka isku jiraan En sideedana farxaddu waxay ku fiican tahay mar walba in lagula qaybsado dadkao dhan ay kula faraxsan yihiin aad iyo Ee, aad markaa ninka qur- qofka qurbaha ku yeedaya waa qof een, aroos ah oo keligii uun guri dhex fadhiya Ee, Aad iyo qofka wadanka ku yeedayaana dee waa aroos dadkii o dhan la joogaan dadkao dhan baa faraxsan carruurtii baa faraxsan masaajidadii baa eedaankii iyo takbiirtii iidu ka baxaysaa Een, qof walbaa faraxsan banaanka la iidaha iidaheena iyo iidaha maraykankuna ee kale waxay ku kala duwan yihiin Een, iyagu guryahooday joogaan oo faamiladooday la qaataan oo ma soo baxaan badanka laakiin ta halkani way tenu ka duwantoo soo baxnaa suuqaa la tagaa waa- marka aad iyo aad bay u kala duwan tahay aad baad umahadsan tahay waa dareen jiro oo dhaba oo kolley baan markhaati ka ahay aniga cabdixakiinna magaaladiisa aad ku ciidaysaa isagana waa iga sii xig jiraaba aniga aniga dareen gaaray leedahay waxaana filayaa waa sanadkii iigu horreysay sanadka laba kun iyo toddobiyo tobankan maraykan ku ciido En, waan dareemi karayaa farqiga u dhexeeya en, eh, waayaha ciidda marka waddanka la joogay iyo weliba halkan tii hora- tii hora- tii horaaba kaa soo carfaysa cabdixakiin oo Cadi- casho adiga laftaadan dabiirshideenba toban sannadood iyo hidhidhiiba adiga laftarkaaga ciidda qurbuu kugu soo gelaya aad iyo aad waa dhowr iyo toban sano oo markaan waaban ku qangaaray sahlan maaha mar kale ciid mubaarak cabdulaahi xasan gane waxaan rabaa een, intaas waa ciiddii iyo ismarxabayntii laakiin nin abwaana tahay heese wan wanaagsan oo badan oo fanaaniin een, aad u cod wanaagsan ay qaadaanna waad samaysay bal mid noo soo qabo horta mad marka ugu horreysa heesahagaas heestan idiin soo qabanaya waxaa la yidhahdaa koolkoolis waxaa qaadaa axmed saki waxaad tidhaahdaa darmaan qurux iyo kaslaay karastiya garashiya hanlaay gaarida igu kaabanee kalsoonida ii dhistaay ikoolkoolkoolisaay kalgacali waraabisaay kashiya laabtaydiyay adaan kawnka kuu jeclahay qalbiga kelibaad ku tahay karaamaad leedahoo korkaad ii saarantay taasaan usoo qaban lahaa farxadda ciida darteed
darmaan quruxiyo kaslaay kartiyo garashiyo hallay garida igu kaabaane kalsoonida ii dhistaay darmaan quruxiyo kaslaay kartiyo garashiyo hallay garida igu kaabaane kalsoonida ii dhistaay ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kashiilaantaydiye ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kashiilaantaydiye adaan kuunka ku jeclay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkadii saaran tahay kaanama ku hayahayo korkadii saaran tahay adaan koonka ku jeclay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkadii saaran tahay kaanama ku hayahayo waa tahay een, cabdulaahi heesaha aad samayso aad bay u fara badan yihiin nin abwaana baa tahay de, fanka iyo abwaanimadana kolleyba dhaxal ku haysta Eh, waa inaa xasan xaaji cabdulaahi xasan ganey baa tahay marka een, waxaan rabnaa heesaha kale aad samaysay ee fanaaniinta codka wanaagsan ay qaadaan Eh, in kastoo waqtigaan haysanno aad u kooban yahay oo barnaamijkan uu yahay barnaamij aan ugu talagalnay in v o e da ay kula dabaal degto dhegeystayaasheeda maanta oo ciida waxaan rabaa bal heesahaaga kale inaad qaar bal gacanta noo darto waxa eh, waa si wanaagsan heesta kalean een, soo qaban lahaa eh, farxadda ciida dadka kaloo ciidi lahaa waa oon jacayl eh, waxaa qaada fanaanka iskilaaji laxankana isagaa sameeyey
sidaan kuugu oon qabo miyaad igu oloshaa sidan oonta uga go'ay cabfacada ma diidaa mudalan berka muuga oyda
dhegeystayaal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi iskalaajiyey weliba ereyadii cabdilaahi xasan ganay cabdilaahow haddaynu hore ugu sii soconno dhinaca sugaanta dabcan waxaan filayaa een waa maalin ciideed waa meel- waa maalin farxadeed waddankii baad ku sugan tahay yomul farxadeed iyo ciiddii baa lagu jiraa labiyo toban sannadood ka hor markaad eegtay haddood joogto waxyaabaha xusuustaada kusii jiray ee imika aad indhahaagu qabteen maxaa ka mid ah dib u aragtay Een, waxaa ka mid ah diyaargarowga ballaadhan ee ee, ee dadka o dhan ka qayb qaadanayaan ee ciidaba ka horeeya ee ciida loogu diyaargaroobayo ee qof walba uu adeegeys tegayo dhar soo gadanayo wax soo iibsanayo dadkao dhan la faraxsan yahay dadka cid walba ay faraxsan tahay Een, habluhu cilaanka iyo xinaha sii saaranayaan raggu timajarayaashii ay layn ugu jiraan ay ay iyo ra-iislayaasha ay tegayaan Een, diyaargarowgaas baa ayaa waxyaalaha xusuustayda aan ka guyin haddana aan arkay een, ka mid ah waa waa waxyaabaha qudhayda aan aadka u xusuusto maalmaha ciidda ka horeeya intaan ciidda la gaarin baaba lasii daali jiray oo xamaasadda way sii bilaaban jirtay waa runa markaa halkan xamaasaddaasi ma taallo ciidun baa lala kowsadaa iyo qofkii ilaahay haleeshiya haddiiba lasoo tukado intaasaa da- halkan ugu weyn waa si wanaagsan aad baad umahadsan tahay cabdulaahi xasan ganey waa ku faraxsanahay in adigoo magaalada hargeysa ku ciidaya een dalkan maraykankana nagaga tegay xalaal caleeg baan dhihi jirnay markaan yaryareen marka aad aad iyo waxba kama aad qaban waad mahadsantihiin idin kuna. aad baan idigu mahadnaqayaa Ciid Waxaana mubaarak.
soo baatiseen. aad baad mahadsantihiin ciid mubaarak
mar kale ayaan ciid mubaarag hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan magaalada mandheero ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa dhowaan isku calmaday amaba isku guursaday nin oday ah oo siddeetan jira iyo weliba haweenayda ay iscalmadeen oo iyadana da'deedu ay tahay lixdan jir cabdulaahi ibraahim oo ku magac dheer cabdulaahi wayway ayaa waxa ay isaga iyo xaaskiisa ay ku wada ciidayaan magaaladaasi mandheera waxaana uu ka warramayaa arooska isaga iyo xaaskiisa
orooskii orooskii waa u dhacaye waan gartay sidii baa u dhacay kolba waa si wanaagsan xagguu ka dha- xagguu ka dhacay arooskeed ku qabateen orooskii meesha burburun baa ku dhishee alxamdulillah waayahay marka goormay goormay adiga kugu dhalatay cabdilaahi maxaan ku idhaahdaa inaad samayso aroosood guursato dib u guursato gabar ali dhali waa kii ali dhali iyo wiilisha ali dhali waayahay wiilasha iyo gab wiilkiiyo gabadhaadu aad dhashay baa kuu guuriyey
kolba marka adiga da-daadu waa imisa imise jir baa tahay see gabadhu waa imise jir xaasku aniga dacda haa gudooda waa sideetan jir gabarka gabarkaada guursan waa lixtan jir iyaduna waa lixdan jir sideed isku hesheen markaa eed u- isu guursateen madhee madheera baa sooyda madheeraad iska hesheen isu guursateen waa si wanaagsan haa Een, eh, waxaa jira een, de- ciiddii baynu ku jirnaa ciid mubaarak baan ku leenahay oo ciid wanaagsan guurkii markaa imika guursatay adiga see dareemaysaa maxaa dareentay imika wiilkii wiilkii wiilkii si si ilaah u dacay nin baa u dhacay kolbanidii waa runsaday alxamdulillah oo isaabulaha ayaad bacdigeedi nacmaha dumarka jari oo bilaahi ilaahay mahadkiisa bacdigeedi berga gabarkii markaan guursi loo qabo dadkii jibnaha bacdigeedi afar ani dhali laba wiila joogeen waa ii garow qabteen waa ii dhifeen waa guursatay guur baad samaysay odayaal kula da'a baa jira da'da la mid adiga ah maxaa iyaga fariin odhanaysaa
naaga markay guursateen gabdhaha gabdhaha naaga konton jir lixtan jir ayusa ag guursadaan ninkii bacdigiisa dhirtan jire lixdan fi- lixdan jir baa ugu wanaagsan iyo siddeetan jir ha la guursado
ninkii daadow daadow gaari oo waayey lixtan jir konton jir guursadaan way qabanaysaan waayahay marka ad- waa si wanaagsan cabdilaahi waa ku salaamaynaa ciid mubaarak waa ku salaamaynaa waad mahadsan tahay wagaag dhegaystayaal waxaynu weli ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ciidda ee ay laanta af soomaaliga v o a ugu tala gashay munaasabadda ciidal adxa sannadihii u dambeeyey waxaa soomaalida dhexdeeda ku soo badanaya dadka majaajilooyinka sameeya amaba maadeeya iyagoo qaarkooda sameeya sugaan cusub halka kuwo kalena ay qaab mas- masrixiyadeed ay u beddelaan sugaantii hore u jirtay haddaba cabdiraxmaan cali jaamac oo ku magac dheer cabdiraxmaan hello isagu waxa uu isku darsaday labadaasiba waxa uu curiyaa sugaan halka kuwii horena uu madadaala ahaan u beddelo ugu horreynba cabdiraxmaan waxaanu ku leenahay ku soo dhawoow barnaamijka ciidda ee laanta af soomaaliga ee v o a walaal aad iyo aad baan u dhawahay waan dhawahay goormaad horta hawlahani gashay wallaahi kolley hawlahan igumay badnayn adigu ilaa labada kun iyo sagaalkii meelahaas ayaan adigu suugaanta iyo de adigu isku arkay inaan kolley wax ma jiri karo ama wax samayn karo warkaas waan ahaa dugsiga dhigan jiray sare ayuunbaa waxun baa dhacay waxun baan ka mid ahaa ardaydan dugsiyada maaragtay marka ayaamaha khamiisahoo kale dadka maaweeliya waan gartay dabeedna markii dambena jacayl iyo kolley dee gabayadu meelahaasay ka bilaabmaanee jacayl unbaa ila galay waa si wanaagsan haddaynu cabdiraxmaan hore ka sii galno n dabcan labaynu kala qaadi doonnaa munaasabadan ciidda markaynu eegayno iyo weliba n dadweynaha waxaynu kula ciidayno mid waa gabayadaada adigoo aad gaarka u samayso qaarna waxa weeyaan suugaanta kala duwanee qaabka masrixiyadda iyo majaajalada aad u bedesho ugu horreynba haddaan intaynaan suugaantaa gelina kuweydiiyo maxaa kugu dheliyey inaad suugaantaasi bedesho amaba heesahaas oo kale aad u bedesho maxaan ku idhahdaa qaab qosla wallaahi waa si wacaneen waxaa jirtay dadku niyow imaka waxay noqdeen murtidii berigii hore waxaa la dhegeysan jiray waxaa la yidhahda murtida waan gar marka imaka hadda waxaa dhacday dadku waxay dhegeysteen iska waxay jecel yihiin badanaaba waxyaalaha yarar qosolka iyo wixii adigu dartan daba waxa noqday dadaas dee u guuray waad garanaysaa wax yararo adigu iska aan la odhan karin wax wax macnaa baa ku jiraba waan gartay marka markan riwaayadaha matelayo oo kale ayaa markii hore horta heesahan ila galay inaan qalo sababtoo ah badanaa waxaa jirta adigu burco oo kale muusigu adigu lagama tumo waan gartay marka duruufun baa keentay oo dadna dadkii un baan markii dambana aysidhi bal haatan wax dee kolleyba halkii macnale ka dhiga dad wax bedelaysa wen waa tahay hella waxaad tiri waxaan bilaabay in aan heesaha qalo kelmadda qalliinka maxaad ula jeedaa operation baad ku samaysaa heesaha
wallaahi waa si fiican qalliinku dee marka horta xoolaha la qalayo waxaa la yidhahdaa wne wneef baa la qalaya ama la qalayo waad aragtay qalliin baa la yidhaha heesaha laftarkoodana de waa qalliin oo iyagiina waxa weeyaan un waa la qalayaa de heesta siday ahayd unba adigu yaa laga bedelayaa una waa la qalaya saasun baa looga jeedaa waa yahay haddaan ku weydiiye bal hadda ta ugu horreysaba haddaynu ku bilowno waxaa jirta iyada hees iyada aad oo ay gabadha xaaskii kula hadlaysa ka odhanayso naa kale ha iga raacin adiguna marka dambe aad jawaabayso ood la hadlayso maxay ahayd taasi sax esi simsim waxay ahayd waxay adigu ka turjumaysay gabadh aan la guursaday oo ma garanaysaa deetana igu hinaastay markay hinaastay kabacdi ayaa dabeetana habeenkii iyadoo hees qaadaysa unbaa deetana u yimi markaa heestii qaadaysa waxay ahayd hoy nin war ninkaygo waa nimcee ha iga roorin naaga kale ha iga raacin igu hayniyo daado nabadaan ku nagaano heestaasi aad u qaadaysa waan gartay iyadoo hoy heestaasu ninkaygo iyadoo heestaasun qaadaysa deetana markaasaan ha markaan u imaan deetana iyada heestan aan ku adigu uga dhigayay dee ilaan maan haynin waxaan u siiyo maxay ahay mehersiiskii la odhan jiray maan haynina maxumaa siri heestan dee uga dhig laba qaboojin macnaha ha dabeedna heesti waxay ahayd iyaduna san sameey hablaha soomaaliyeed kuwa sebeenkan iyo kuwa soo socdaba adiga uu sito u sarreeyo oo una suurad waacan saas iyaduna ahayd waa hagaag waa degtay markaa ha way kala degtay dee marka intaa maqashay
waxaan rabaa heesaha qalliinka aad ku samaysay horta tii u horreysay aad qalliinka ku dayday heestii ugu horreysay aan is idhaahdo waad qashay alla ilahay adigu adigu ma aan is idhaahdo waxay ahayd kolley markan de waxa yaryar kasoo gudbo hees bay ahayd heestan xasan aadan ee odhan jirta aynigeeda dumarka ee qaadka ka hadlaysa waan gartay waa tii qaadqamaxa weeyaan waa tii qaadqabaxa waa gartay marka waad maxaad tidhi markaa heestii maxay tidhi heestu waxay ohanaysaa nooceeda qaadkiyo quudkaba ka mudaney midii lagu qaboobay cashaadiyo quraacdiyo qadaadii naftayday mijintaan qaniini dhadhankiyo qoyaankiyo qorigaba lahaydey kuma qabato cawridu kuma qaado muuradu laalan
qudawliyo dhulkaagiyo beertaada qaniga weligeed ma qaadho kama qaado roobkuy mijintii qarnigay kankii qalbigay qawacankii naftayde qadirada iga biisiyo qadirada baastadhalalalalalasaasay
heestan in la xalla saaray ba ahayd be ah xasan aadan baa qaajiraan kasoo fidhatay waxa weeyaan maxaan ku idhaha sdi xasan aan sabatar aynigeeda dumarkiiba asaa geed ka mudanay xabadda majinoo keliya malaa magaalada maalintaas soo gashay wax xabad kaleba may oolin t maantaan xitaa samaynayay heesta waxaa jirtay gaba yar oo aan ku lamaanayay yaroo kooban wuxuu ahaa qaadka adigu adigu berigaa geembaarta laga qaadan jiray markaa geembaarto sagaal kun ama dee lacag badan bay adigu ahayd ayaa maalinta laga dhigo waa la waayay dabeedna suuqu waa basaaradoo waktigu waa siloon yahay qaadkiina sagaal weeye oo sixirka waa kacayo saansaanka muuqda kolleyba saacidaad ma lihi baryahaba saameyn xun baa laygu saajaraye yacni waa basaaradii waxu ma garanaysa aad iyo aad nin kasto siraadaba indhaha ayaan u saabaaye dumarkana soomaaliya dhik baan kaga samaystaayo xaggaan saaka shiishaa talow seefta mariyaa buu odhanaya qaadka yacni waa dee makaanu haynin alaashaan lacagtii lagu soo gadan lahaa wuu tashanaya ah magaalada wuu yani tashanaya xaggaan talo imika inaan sawiro mid de qof aan ka qaato lacagta oo deetana aan lacag ba siino inta kudhaa aan ku keenaya aan deedna iska tago marka wuxuu leeyahy raggiina dee indhahan indhaa usaara iyaga dee wa waa wax hadal baan u akriyaa dumarkana soomaaliya dee waan u sheekeeyaa deetana waan ka qaataa
magaaladii buu tashaday waagaag cabdiraxmaan mar kaleanu ciid mubaarak ku leenahay ee annagii dhegaystayaashuba haddaynu hore ugu sii soconno en eh, dee waxaa jira sannadihii ugu dambeeyey marka la yidhaahdo haasaawahoo kale ee dhallinyarada rag iyo dumar markay noqoto waa wax aad u badan oo dee maxaan ku idhaahdaa marka la yidhaahdo noloshana dee soo jiray noocu doonaba ha lahaadee en eh, haddana waayo kala duwan baa dhallinyarada ka soo mara waxaa jirta iyadana qiso en ama jaajilood ka samaysay oo la yidhaahdo hablaha jaarka iyada taasi maxay ahayd?
ha waxaa la yidhaahdaa jacayl jaarnimo wadaaga iyo hablaha jaarka labadaba waa la yidhaahdaa waxaa dhacday badanaaba en, cabdixakiinow waxaa jirta waad aragto inamadu dee badanaaba markay gabadha waxaa la yidhahdaa beenna waa lagu soo xerogeliya runna waa lagu dhaqaa waan garta walada imika dood laga qabo soomaalida hore ha soomaalida hore odhan jirtay haye marka haddana en, waxaa dhacday inanku markuu inanta doonaya inuu la soo sheekaysto isagoo laga yaabo inuu dhar huudheedhi xidhan yahay ayuu wuxuu samaynaya intuu halkan ka tagaba saaxiibka odhan yar saaxiib caawa inan baan la kulmayaa dhar wanaagsan ii dhiib haye dharkii wanaagsanaa markuu deetana qaatay inantii wuu tegaya inantii muxuu odhanaya reerkaygu wada dhoofsan yahay keligay baa dhulka jooga anigana waxaa la- intaa laisii jooga waxaa lagu yidhi inantii xagga aad la iman lahayd haatan orodoo dee meelaha kasoo baadha calafkaagii baabuurteeda waa intaasoo kun fooqiyaanu degnaa adigoo reerkayagu oo wada tufaax iyo wada liin intii la akrin jiro o dhan buu akrinaya isagoo gabadha gacanta un mar ayuu walba akriyaya ha Hay.
dabeedna waxaa jirta in jaarka ma khaldi karo waayo isaga dee xaaladiisa oo dhan bay ogtahay inaanu waxaan ku idhi dee meeshu dharku xidhan yahay way ogtahay dharkiisu intuu yahay subaxii wuxuu ku quracday way ogtahay halku seexday way ogtahay dee hablahan kolleyba waxay saaxiiba yihiin ay walaalaha isaga yihiin wax walba qo- xaaladaadi waa la wada socotaa ilan xaafadii baa la wada degan yahay waa la iska wada warqabaaye ha hay marka en, inantiibuu dabeetana wuxuu leeyahay Yadii buu la inantii tegaya.
uu kasoo horjeedo jacaylkii uma sheegan karo sababta oo ah waa tan wuxuu ka yara baqayaa duruuftan isaga haysa deedna markaasuu maansadan wuxuu sheegayaa wuxuu odhanayaa jacayl jaarnimo wadaaga weliba iska soo horjeeda daaqadaha iska soo jilleeca haddana aan isu jawaabin jabkii weeyaan adduunka anaa jilicsane dadow haddaan ahay geesi jira reerkanaanu jaarka nahay mar horaan ka jibixi lahaa jihaad kale maan fale albaabkaan jebin lahaa jamiilo yardaaradii jikadan ugu tegi lahaa wi qofkii suuqii dhahana afkaan ka jogeyn lahaa guduhu ugu gelaaba haye ha wax jaad bajaad ahoo jeebkayga ku qaaday baan jumlada ugu dhiibi lahaa toddobaad buu hayo islaatalo maalin walba mawgeysano siisaa maalin kale oo dee jeebkiisu dadna ku qaada Haya.
hadday jaanta ii rogto farxad ii jiibisanay intaan sharaab nooca ugu jaban intaan jeeg ugu qasaan weliba juglaato iyo junni yar siin lahaa buu yidhi. sharaabka yarara dee caruur ah juniorkeer
ha haye haddii keento jikaar oo jir- juruq juruq bilowdana intaan ku joog joogsadan madaxa ka jaxaasi lahaa buu yidhi. waa dil lahaa hadday isukay waasho oo waayo howl adag wey taas dee soo taa diiday ma naf kalaad taalla waa in markaa dee la Waayo.
dagaalamaa caasha maxaa waaye waxa weeye ninkan intuu howl galay maanad arkaynin ma ama ama ku cunay ama ku ciideeya miyaa sheekadu albaabkii wuu jebiyey daaraddiibu wuu hayo waxaa la galay.
yidhahdaa badanaaba inanta maaragtay marka doonayso inan qurux badan baad ka heshaba inantii waxaad ogtahay inaanay ku yeelaynin oo laftarkaaga adigu sibaad uga yara eh, shakisantay inaanay ku yeelayn inanta waxa la waddo walba waa la isu taagaayo naftun baa laga jiraa sagaal labaatan adigu meel kastaba khaasi ha iska kaa taagto maalinta daba walaal maxaa dhacay bay ku odhanaysaa macnaha markay kaabana Ilaa wadiga sameeyey yidhi- kaga soo horbaxda ha wadigaa wadigaa yidhi waanu ka hadlay dee deetana markaa qasab way ku yeelaysaa markaa jacaylkii buu leeya waan dilayaa dee si ay yeesho
Waxa- waxaan aad uga helay meeshan aad leedahay jikadaan lagu tegi lahaa gurigan ay jikada ka joogto sidee lagu ogaada marka yacni wuxuun buu ka tilmaamayaa inay gurigun dee koleba xagga dambe kaga jirto inanta howlaha howlaha badanaa way kajooyin kama baxaan Ay.
reerka cunada u karinaya arrinka marka arrinka wuu iska cajiib fahmaya inay gejada ku jirto aan tegin markaasuu leeyahay waxaa ubax jaad bajaadaho jeebkayga ku qaadhay baan jumlada ugu dhiibi lahaa jannaan cagala dhigan lahaa jawiga macaan lahaa buuri ee haddaad jamataan ragow inaan ajaar tihiin way jeejees badan tahay jar yaan idinka ridi jabkaagay wada ogtahay adigu maasudin taayir bay ku koobnayd waa mid cajiib aad baad mahadsan tahay mar kale ciid mubaarig waana ku leenaha hello Ciid mubaarak, waa waan aad.
soo gabagabaynaynaa marka waxaan jeclaa mid ka mid a maansooyinka aad qashay mid ka mid aan kusoo xirno waxaan ku soo xidhaynaa n hees yar oo ka hadlaysa qurbaha oo n badanaa waxaa jirta kolle anigu de waa sidaan ku maqlaye waxaa laygu yidhi ninku xagga maruu ka tagay xaggaa tago badanaa waxaa loo diraa kijada iyo wax wuxuu sameeyaa cunada iyo qofka iga sii qabo iyo howlo noocaasa ku socdaa laygu yidhi oo gabadhii jikada laga raadinayo maahaba maba isagii baa xaggaa laga raadiyaba laygu yidhi kijooyinka marka eh, aad iyo aad adigu hee eh, ma- ma- bari waxaan iska dhigaya marka mid qurbaha tegay oo kale markaa gabadha ay igu tidhi war xafaayadan iyo alaabadan qofka yar usii geli sii ilaali guriga sii xaaj sii maydh hawshaa sii qabo dabeetana iyadana aroos iska qabanaysa aniguna maanta oo dhan masaxaadee aan saa qolkii ugula dagaalamayo guriga haye marka marka dambe anigoo aan hawshiiba qabanin oo aan waxbaba qabaninba waxay soo garaacayeen nin Afri- afrika jooga markuu isoo garaaco ayuu jeedinayaa saan u wareysanaya de waad og tahay dad isu baholiyoogay wax badan ba way isweydiinayaan asxaabtu dabeedna show wuu jeedinaya dadna albaabkay garaacaysa albaabkii markay garaacdo de si aanay nayn naynkii baan ka baqaya inay dalabto oo ma og tahay oo de lay xidho Ay.
marka hees baan qaadaya aanan guriga kaga furaynin yacni aan i- sheegayo inaan alaabtiina ilaawin haye heestu waxay odhanaysaa xafashkiya ma yihi ma xafuujin xashiishkiina daaradii ka maxaad daldaldam daldaldam daldaldam daldaldam daldaldam daldaldam naagtaydan xooga weyn lama xishooto xanaaqeedu fooda weeye sida xoorka inta aanay xabaalin xabsigay geynin furi maayo xafadaydu hay xidhnaato tolaayey tolaay tolaayey tolaay tolaayey tolaay tolaayey yaa xaggii miig iyo xidhka geeya xabayaa u dirto ku xamaasha yaa digada soo xaadh xoolahana celi kimisnaynoo xash ku yidhaahda ma garanaysaa de yacni xagga yaa u qaati kule ka hayaasade yaa xoggeeda ka Markaad- faa'iidaysta haa qolaba meelay ku xoog badan tahay haddii aad aad aad aad xaabada ku xaari lahayd aad xoolaha raacin lahayd iyadan halkaa bay eh, saddexdii nambar kugu wacaysaa
cabdiraxmaan waanu kuu mahad celinaynaa mar labaad baanu ku leenahay aniga caashibe ciid mubaarak ciid mubaarak baan leeyahay adiga iyo caasho walaal aad baa idinku mahad celinaya idinka idinkaan mudan aad baad umahadsan tahay waktiga wanaagsan aad nala qaadatay iyo sidaad noola ciidayba idinkaan mudan walaal mar kale hayaan hawada idinka leenahay ciid mubaarak waxaana dhegaysanaysaan barnaamijkan ay laanta afka soomaaliga v o a ugu talagashay in dhegaystayaasheeda ay kula dabaal degto munaasabadda ciidul adxa waxaanu leenahay dhammaanba dhegaystayaasha laanta af soomaaliga ee v o eda iyo weliba guud ahaanba bulshada muslimiinta ah ciid mubaarak wa kullu caam wa antum bikhayr tan iyo intaynu barnaamijkan iyo weliba ciidan ciid la mid a isugu iman doono waxaanu idin leenahay sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso badan iyo weliba nabadgelyo
halkaad barnaamijka ciidda dhegeystayaal iyo qodobadii ka horreeyey bay kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington caashe ibraahim aadan iyo cabdixakiim maxamuud sharwacna aad ayay u mahadsan yihiin haatan waxaad dhegeystayaal kusoo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoola diyaara
ciid wanaagsan dhegaystayaal kulla caam wa antum bikhayr iyada oo maanta ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa malaayiin muslimiin ah oo ku nool daafaha dunida waxa ay xusayaan munaasabaddaasi haddaba maxay tahay ahamiyadda ay ciiddani u leedahay dadka muslimka ah waxaa arrintaasi faahfaahinaya sheekh maxamed cabdi umal walaale eh, ciidani eh, waa labada ciidood ee eh, sanadkii ay muslimiintu leeyihiin eh, diinta jidaysay labadooda midda weyn weeye ciidul adxa baa la yidhaahdaa En, fadli ziyaada bay leedahay maalinku sida nabiga ka sugan sal alla alay wasalam maalinka ciidda eh, maalmaha sanadka maalinka ugu weyn weeye Eh, xajka eh, acmaashiisa maalinka inta ugu badan la sameeyo weeye yowmalxaji alakbar buu ilaahay ku magacaabay muslimiinta intooda galana dee damaashaad iyo ciid iyo salaadihii bay ku jiraan iyo isuumaad iyo farxad iyo rayrayn marka eh, maalinkani eh, maalinka ciidda waa maalin aada iyo aada u weyn oo qiimo gooni ah ku fadhiya eh, muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan dadka eh, acmaasha xajka ku jira ee jooga xaramka dabaaldegga iyo xuska maalmaha ciidaha ayaa leh qaabab waafaqsan sunnada iyo shareecada oo loo xuso sida uu tilmaamayo sheekh maxamed cabdi umal ciidda markii waagu bariyo waxa ugu horeeya ee takbiirta allahu akbarta ee habeenka ciidda ah bal waxay ka bilaabanaysaa maalinta ka horeysa oo carafada ah ee sagaalka bisha gelinka dambe ilaa habeenkaas ilaa maalinta ilaa laba saddexda beri ee dambe takbiirta acmaasha ugu weyn bay ka mid tahay kadibna salaada loo kala hayaa salaadii baa la tukanayaa oo laba ragcadooda salaada kadibna waxa dadku ay qalayaan xoolihii udxiyada ahaa oo iyadana camal aada u qiimo badan ah ajir siyaada ah ku jiro kadibna dee dadku waxay u fasaxan yihiin maalinka iyo saddexda beri ee ka dambeysa saddex afartu waa maalmo ciida dadku wixii ilaahay u xalaaleeyey iyo farxadda iyo damaashaadka wixii aan shareecada khilaafsanayn ayaa u bannaan oo markaa u furan dadka yimid xaj yimid ayagu acmaashii xajkay ku dhex jiraan laakiin dadka kale ee aan xaj ka imaanin iyaga waxaa laga doonayaa salaada ciida inay tukadaan wixii udxiyo xoolay qali karaan inay qalaan cunaan oy ku raaxaystaan cibaadaadkii kale inay salaadii iyo cibaadaadkii kale ilaaliyaan inahaasaa laga doonayaa dadka aan gaar ahaan berri oo kale oo maalinkii sagaalaad waxaan ujeedaa maalinka sagaalaad ee bisha inay soomaan baa sunno ah oo maalinkaa ay soomaan maalmaha kale soon iyagu ma leh laakiin inay soomaan maalinka carafa ayaa iyaga sunno u ah dadka xajka jooga iyagu inaysan soomin baa iyaga fiican oo sunno ah marka arrimahaasaa laga rabaa dadka aan xajka imaanin ciidda ayaa fursad u ah in ay dadku isbooqdaan isna saamaxaan haddiiba ay xurguf hore soo dhex martay islamarkaana waxa ay fursad u tahay in ay dadku sadaqada la baxaan oo ay caawiyaan dadka baahan
daba ziyaarada iyo dadku inay isbooqdaan oo layska warhayo oo dadka la salaamo oo sideeday cibaado weyn u tahay oo nebigu markuu tilmaamayay xaqa ay dadka muslimka isku leeyihiin waxaa ka mid a booqashadaa ka mid a dadku inay isbooqdaan oo iska warhayaan oo lays og yahay oo laysu tago oo wixii khayra la wadaago laakiin ciidani way way kasii xag jirtaayoo dadku maalmahaasi dee ay damaashaadayaan way fiican tahay dadka intooda tabarta daran ka baahan deriska qaraabada in si gooniya loo ogaado isa saamaxaada dadku in isa saamaxaan oo muxuu ahaayey wixii dhibee dhacay iyo wixii laysu geystay iyo laysu saamaxo quruubta laysu saas yeelo dalika waxyaalahaas oo dhan waa waxyaala si guud ilaahay u jecel yahay maalmahana si gaara iyo si gooniya loo baahan yahay dadku insha allahu tacaala inay ugu dadaalaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii arrimaha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgeliyo mar labaad ciid wanaagsan
ciid wanaagsan mar kale aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a haatanna xuseen barre aadan oo istuudiyaha igula sugan aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid jaamac ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhimatay in ka badan soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo isdaba joog ah oo maanta ka dhacay deegaanka af urur oo ilaa siddeetan kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xiga magaalada boosaaso sida ay idaacadda v oda u sheegeen dad goobjoogayaal ah wararka ka imanaya deegaanka af urur ayaa sheegaya in labada qarax kan hore lala beegsaday goob lagu iibiyo qaadka halka daqiiqada kadibna uu mid kale isla meeshaasi ka dhacay dadka dhaawacmay ayaa la soo daadguriyey oo la keenay deegaanka carmo agaasimaha cisbitaalka degmada carmo cabdulqaadir cabdulaahi xaaji maxamed ayaa sheegay in cisbitaalka ay soo gaadheen shan iyo soddon qof mas-uuliyiinta puntland ayaan weli ka hadlin weerarkan ka dhacay maanta oo ciida mas-uuliyadda waxaa sheegatay weerarkaasi ururka al-shabaab dhinaca kalena wararka ka imanaya koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in duqayn ay bartilmaameedsatay sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab duqaynta ayaa la sheegay inay ka dhacday gobolka jubbada dhexe waxaana la sheegay in lala beegsaday sarkaal hore mas-uul uga ahaa goboladaasi ilaa hadda ma cadda cidda geysatay weerarka waxaase inta badan duqaymaha ka dhanka al-shabaab geysta dowladda maraykanka aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal idaacaddeenii fiidnimo oo wada jir idinku soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo jaamac bulle jaamacna waa nagay intaas